haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo haya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa sheekh muxiyidiin xasan ayaanle oo ka mid ah culimmada ahlusunna waljamaaca ama suufiyada oo iyagu magaalada stockholm ee dalka sweden sannad walba ku dhiga munaasabado ballaaran oo lagu xusayo ama loogu dabaaldegayo dhalashada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee kusoo dhowo barnaamijka sheekh muxiidiin marka hore waxaana jeclaan lahaa bal inaad ku bilowdo ahmiyadda ay leedahay munaasabadaha mawliidka ee dhalashada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee alxamdu lilaahi waxda wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda bishaan rabiicul awal lagu magacaabo waa bil nebiga calayhi salaatu wasalaam sida kutubta tawaariikhda yacni ku qoran ay qoraan nebiga dhalashadiisu calayhi salaatu wasalaam ay kusoo aaday sidaa awgeed dadka muslimiinta ay meel kasta ay joogaan waddan kasta ay joogaan iyo caro walba ay joogaanba nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ay xusaan weliba waxa weeye xataa si dawli ah ayaa wadamada looga qayb galaa way un dhacdaa wadamo gaarahoo ama mid ama laba ah oo iyada lafsigeeda shacbiga ku dhex noole ay dhigaan maahana inta kale oo dhanba marka sababta yacni loo samaynayaana waxa weeye markii hadda adilo kale xataa laga soo kaco wax walba waxaa laga fiiriyaa shareecada islaamka diinta islaamku maalmaha ama amaakinta gudaheeda waxyaalaha ku dhaca waxay u samaysa tacdiim masalan waxaa ka mid ah maalintan jumcaha lagu magacaabo oo usbuuca ciiddiisa inay tahay lagu tilmaamay ee dadka muslimiinta ay weyneeyaan maalintaa gudaheeda waxa ku dhacay markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka warramahayey waxay u badnaayeen hal tilmaam keliya maahane wax nebi aadam ku saabsan oo waa maalintii nebigu wuxuu ku sheegay nebi aadam la uumay waa maalintii nebi aadam laga toobad aqbalay waa maalintii nebi aadam dhulka kan la keenay waa maalintii nebi aadam uu geeriyooday tilmaamaheedoo dhanba nebi aadam bay ku meeraysanhayaa ilaa tilmaam gadaal ka imaan doonta oo ah maalintaa jimcuhu in qiyaama ay dhacayso sidaa daraaddeed bisha hadda ramadaan oo ayadana la tacdiimiye aada loo weyneeyo sababta loo tacdiimiyaa waxa weeye qur-aanka ayaa bishaa soo degay oo ilaahay uu leeyahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan bisha ramadaan waa bisha qur-aanka lagu soo dejiyey weliba habeenka ka mid ah bisha ramadaan oo ugu fadli badanna habeenkaasaa qur-aanka isagoo duuduuban yacni loo maxfuudka inta laga keenay bayt baytulcize la yidhaahdo oo samaa dunyaa la keenay waa kan qur-aanka markii ilaahay uu ka warramaya uu lahaa inaa anzalnaahu fi laylati alqadri marka arrimaha noocaasoo kalea waxa weeye awqaada iyo amkinada gudaheeda waxaa ka dhaca in lagu weyneeyo si aada u baahsan baa diinta ugu soo aroos aad iyo aad baa umahadsan tahay hadda sweden ayaad ku sugan tahay meelo fara badan oo yurub ayaa sanad walba looga yimaadaa munaasabadda culimada sanadkan ka soo qeyb gelaysa iyo barnaamijyada ama kelmadaha ay ay ay uga faa'iideyn doonaan bulshada soomaaliyeed maxaa ka mid ah adigu culimo kala duwan baa ka soo qeyb gelaysa waxayna ka imaanahayaan wadanka kani sweden magaaladan stockholm yacni magaalooyinka ka baxsan ama ha u dhowaadeen ama ha ka dheeraadeen way ka yimaadaan hadda waxa un laga wada hadlayo o dhani waxa weeye waa wax nebiga calayhi salaatu wasalaam ku saabsan ama ha noqdo nebigu dadaalkii yani xagga diinta uu ku sameeyey iyo gaarsiintii ummadda uu gaarsiiyey iyo waxyaalo kaleoo dadkii diintoodii la barahayo looga faa'iideynayo sheikh walbana meesha wuxuu ka jeediyaa muxaadaradii markaa uu ugu talagalay wayna badan yihin culamada timaada waa gartay marka arrimaha la xiriira qoysaska soomaaliyeed ama dhibaatooyinka guud ee dalka ka taagan iyaga laftirkooda munaasabadda ma uga faa'iidaysataan mise uun waa munaasabad ku kooban nebi ammaan iyo in dadku wax ay cunaan waa uga faa'iidaysanaayo haddeer laftigeeda barnaamijkeenna waxaa ka mid a markaan isku nimaadno ilaa dadku gaarahayaa isku yimaada inaan ka hadalno dhibaatada hadda fatahadda ee maanta gobollo soomaaliyeed ka dhacday bar dadkaas sidii loogu gargaari lahaa lacag loo ururin lahaa meesha laftigeedana waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan arrintaas si fiicanna uga hadalno lacagna aan ku aruurina ayaan doonayna mawliidka ama munaasabadaha inta badan lagu xuso nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa caan ku ah gaar ahaan suufiyada oo dee adigu aad ka mid tahay raggooda ugu waaweyn inaad qasiidooyin iyo ammaan meesha aad ka soo jeedisaan marka qasiidooyinka inta badan aad soo bandhigaysaan sanadkan maxaa ka mid ah wallaahi qasiidooyinkaas horta ma yara aada iyo aad bay u badan yihiin oo qasiidooyinka inta badan horta lasoo bandhigaa waxay u badan yihiin qasaa'id culamadii soomaalidu ay alifeen culamadii soomaalidu markii la eego aada iyo aad bay ugu xeeldheeraayeen qasaa'idda oo hadda ka hor nin sheikh ah oo yacni azhar raggii kasoo baxay ka mid ee culamadii soomaaliyeed sideetanaadkii wuxuu ku sheekeeyey mar qasaa'idii ilaa jaahiligii iyo islaamka la alifay markii la tartansiiyey qasiidada koowaad inay noqotay qasiida buu iska leeyahay buusiri qasiida labaadna inay noqotay sheikha la yidhaahaa sheekh cabdiraxmaan zayre ee qasiida uu leeyahay marka bacdamaa soomaalidu ay aada cilmigan caruudka la yidhaahdana ay yaqaaniin qasiidooyin badan bay alifeen kuwan kaleo dadkii islaamka ah uu alifay oo qasiidada hamsiyada ay ka mid tahay iyo kuwa lamidka ah ayagana waa lagu soo bandhigayo waa lagu qaadaa ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam tilmaam ka bixinayo waa garta mid ka mid a qasiidooyinka caanka ah haddii aad soo soo bandhigto oo fiicnaan lahayd bal xoogaha waxaan soo bandhigahayaa qasiidadan yacni hamsiyada ah oo nin sheikoo carabta ka midii uu alifay oo isaw qarnigii sideedaad meelaha ahaa marka haddaan abyaad ka soo bandhigo ee bilowgeeda ka mid ah waxaa bilowgeeda uu ahaa kayfa tarqaa ruqiya kalambiyaau yaa samaa-an maa daawalathaa samaau lam yusaawuuka fii culaaka waqadaxa lasanan minka duunahum wasanaau inamaa mathaluu sifaatika lina sikamaa matala nujuuma almaau anta misbaaxu kuli fadlin famaa tasduru ilaa can daw'ika aladwaau lam tazal fii damaa'iri lkowni tukhtaaru laka lummahaatu walaaabaau ma madat fadratu min alrusuli ilaa basharat qowmaha bika alambiyaau tatabaaha bika alcusuuru watasmu bika caliyaau bacdaha caliyaau laylat lmawlidi aladi kana liddiini sururu biyowmihi wasdihaau watawaalat bushra alhawaatifi an qad ulida almustafa waxaqa alhanaaw ma madat fadratu min alrusuli ilaa basharat qowmaha bika alambiyaau waayahay aad iyo aad baa umahadsantaha waxaan filayaa qasiidooyin fara badan oo kalena inay jiraan haddii su-aal kale aan ku weydiiyo sheekh aan dad fara badan ama culimo fara badan ayaa inta badan dhaliila munaasabadaha noocan oo kalea inaan loo baahnayn oo waxay u arkaan inay tahay wax ka badbadisa oo maaragtay aan aan munaasab ahayn diintana kasoo horjeeda marka arrintaas maxaa uga jawaabaysaa wallahi dadka fikirkaas qabaa mawlidkan hadda markii la eego waxaa dadka muslimiinta ah ay dhigahayeen muddo aada u dheer bay dhigahayeen oo la odhan karo kun sano inay ka badan tahay maana kama yara dadka dhigahayana caamo maahayne waxay ahaayeen turaadkan diiniga ee hadda la hayo dadkii culummada ah ee alifay ayay ahaayeen oo muxadisiintii fuqahadii fanni walba dadkii yaqaanay wax wanaagsan inay tahay bayna u arkahayeen waana midda aan kuu sheegay oo waxa weeye shayga yacni munaasabadaha diinta laftigeedii baa ku wada timid hadda xajka markaad eegto kulligii munaasaba ayuu ku wada yimidba oo kale hadda meel la yidhaahdo mathalan maqaamu ibraahim oo kale waxaa sunnaa laba ragca in lagu tukado marka hore ilaahay xukumkama uusan soo dejinin yacni cumar ibnu khadaab baa nabiga weydiiye oo wuxuu yidhi yaa rasuula allahi alaa natakhiduhu musallan meeshaan ma waanan ka dhiganayn buu yidhi meel aan ku tukanno bacdamaa nebi ibraahim markuu kacbada dhisahayay uu ku istaagay ilaahay aayad buu markaa soo dejiyey oo markaa la leeyahay waatakhiduu min maqaami ibraahiima musallan meeshii nebi ibraahim markuu kacbada dhisahayay uu istaagay ka dhigta meel yacni adinku aad ku tukataa hataa waxa weeye mathalan sacyigan bayna safa walmarwa markii la eego munaasabadiisu waxay ku saabsanayd arrin yacni kisaae nebi ismaaciil iyo hooyadiisi oo ibraahim uu uga tegey oo dhibaatooyin inta meeshaa kala kulmay ilaahay biyo usoo saaray ilaahay uu u nicmeeyey intii yacni oonka marka ay ku jidhay ayay labadaa buulood dhexdoodii bay hadba ordayso ilaa toddoba jeer bay ku noqotay si marka yacni taariikhda noocaasa noo loo nooleeyo ilaahay wuxuu ka dhigay rugni xajka iyo cumrada ka mid ah marka yacni amkinada ama awqaadda waktiyada dhacaya in la nooleeya macnaheedu waxa weeye waa taariikh la nooleynaayo waa is-xusuusin weeye waxaa loo soo qaadahaya oo culummadu ixtifaaladan u sameeya wax kale maan ixtifaalka waxaa lagu qa waxaa lagu sameeyaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la ammaanaa isagoo nebigu nool baa la ammaani jiray siiradiisaa laga sheekeeyaa dadkii laftigeeda cunnaa la siiyaa cunno bixintu cidla ma aha waa ka waxa weye cunno inaad bixiso nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari markii la weydiiyey la yidhi ayul islaami khayr islaamka maxaa u khayr badan wuxuu la yimid nebigu wuxuu yihi tutcimu acaama wa taqra'u salaama calaa man carabta waman lam tacrif islaamku waxyaaluhu la yimid waxaa ugu khayr badana kuwa ugu waaweyna ka mid a inaad cunno bixiso marka hataa cunnaa la bixiyey iyo laftigeeda wax lagu caayo ma aha bal qur-aanka ilaahay kole wuxuu ku ammaanay ayagoo wax bixinayo wuxuu leeyahay reebaadiyaha waxaa ka mid ah wa min alacraabi man yu'minu billahi walyawmi alaakhiri reebaadiyaha waxaa ka mid a kuwo ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaynahaya wayattakidu maa yunfiqu qurbaatin cinda allahi wa salawaati rasuul waxa iyagu ay bixinayaanna ka dhigahaya kuwo ilaahay ay ugu dhowaanahayaan nebiga ducadiisana ay ku gaarahayaan waa aayad qur-aana xataa sidaa odhanaysay oo kale marka yacni hawshaan marka la ysugu imaanahayo hadda waxa weeye dadka arrimaha diidaa sanad walba waxay qabtaan muctamar waxa la yidhaahdo ha waayahay lacag bay ku ururiyaan dadka waxay yidhaahdaan lacag ha lagu soo galay yidhaahdaan meesha gudaheeda xataa cunnada waa laga iibiyaa laakiin culamadan soomaaliyeed mawaaliiddaas iyo muctamaraad waa qabtaan iyadoo qof jir la weydiinhayana aan la arag lacag ugu soo galaana aanay jirin aad iyo aad baa umahadsan tahay intaas ayaan toddobaadkanna kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay sheekh muxuyidiin xasan ayaanle oo ka mid a culimmada suufiyada kuwooda ugu magaca dheer haatanna ku sugan magaalada stockholm ee dalka sweden oo bishan oo dhan lagu qaban doono munaasabadaha lagu xusayo dhalashada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee inta mar kale aynu kulmi doonana waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo